alxamdu lilah wاsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kahiira wabacd waay waxaynu ku jirnay kitaabu towxiid wuxuu yihi sheekhu raximah اllahu tacaala raxmatan waasica halkii baabkii baynu ku celinaynaa baabu tafsiiri tawxiidi wa shahaadati an laa ilaaha ila allah yani waxaynu bilaabaynaa baabkii tafsiira tawxiid waa macnaha iyo tafsiirka uu leeyahay tawxiidku tafsiira tawxiid iyo wa shahaadat an laa ilaaha ila allah oo dee macnaheed wuxuu yahay ma jira ilaah xaq lagu caabudaa laa ilaaha xaqun ila allah shahaadat an laa ilaaha ila allah ama tafsiir atawxiid waa tawxiidka iyo macnaha uu leeyahay marka waa isku macna tafsiiru tawxiid iyo tafsiir shahaadat an laa ilaaha ila allah de waana isku mid yani tafsiira tawxiid waa huwa tafsiir ashahaadateyn shahaadateynka tafsiirkooda iyo dee tafsiirka tawxiidku waa isku macna markaa sheekhu saasuu isku cadfay waayahay baabun wuxuu u baab yahay tafsiir caddayn la caddaynayo atawxiida tawxiidka la fasirayo waa caddaynta tawxiidka ama dee macnaha tawxiidka iyo wa shahaadat an laa ilaha illa allah wa qaala tacaala wuxuu yidhi ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi ilaahay tabaaraka wa tacaala وqwl الlahi تbaaraka وتaعaalى qowluhu جala وacalى ulaaئika kuwaas aladiina kuwaasoo yadcuuna ay baryayaan kuwa ay baryayaan malaa'igta alambiyaa والصaalixiin ulaaئika kuwaasi aladiina yadcuuna ay baryayaan wax weydiisanayaan yabtaguuna waxay dalbayaan ilaa rabbihim rabbigood ilaahay tabaaraka wa tacaala alwasiilata qurbo iyo daaco yabtaguuna waxay dalbayaan ilaa rabbihim rabbigood alwasiilata qurbo iyo inay u dhowaadaan kuwa ay wax weydiisanayaane ama malaa'igta ama ambiyada ay u dhowaanayaan yabtaguuna waxay dalbayaan ilaa rabbihim rabbigood waxay maaragtay ilaahay ka dalbayaan alwasiilata qurba iyo daaco ayuhumka aqrabu ilaahay ugu dhow wayarjuuna waxay ka rajaynayaan raxmatahu waxay rajaynayaan naxariista ilaahay wayakhaafuuna waxay ka cabsanayaan cadaabahu cadaabka ilaahayna waa ka baqanayaan ina cadaaba rabbika cadaabka rabbigaa kaana wuxuu ahaaday maxduuran mid laga digay ama de laga cabsaday ama laga baqo maxduuran mid layska ilaaliyo marka halkaa yani waxaa laga qaadanayaa kuwa ay maaragtay ay waxweydiisanayaan ama ay bari laftoodu kuwaasi ilaah yabtaguun waa dalabkii ilaah bay caabudayaan wasiiladu waxaa lagu fasiray de waa alcibaada waaaca daacaadkii iyo cibaadaadkii ina ilaahay ayuhum aqrab ay ilallaahi waxay rajaynayaan naxariista ilaahay waxay ka baqanayaan cadaabka ilaahay wa qowluhu tabaaraka wa tacaala iyo qowluhu jala wacalaa qowluhu subxaanahu wa tacaala waid qaala ibraahiimu liabiihi wa qowmih wadkur waxaad xustaa wadkur waxaad xustaa id waqti xus qaala uu yidhi ibraahiimu nebi ibraahim liabiihi aabihi uu ku yidhi iyo wa qowmihi tolki calayhi salaam alkhaliil inanii anigu baraa-un beri baan idinka ahay mimaa tacbuduuna waxa aa caabudaysaan ila aladii fataranii kay abuuray mooyaan ila aladii fataranii ila allahu bay la mid tahay laa ilaaha ila allah waa tafsiirkeedii waa tafsiiru eh, shahaadat an laa ilaha illa allah beri waxaan ka ahay mimaa tacbuduuna waxaa caabudaysaan ilaa mooyaane alladii fataranii kay abuur allah tabaaraka watacaala un baan caabuday cibaadada alle alkhaaliq un baan caabuday fa inahu sayahdiin isagaa i hanuuninay waa i waafajinaya waa i tusaya khayrka iyo hanuunka wa jacalahaa wuxuu ka yeelay ibraahim calayhi salaam kelimatan kelmad buu ka yeelay baaqiyatan baaqiya fii caqibihi cirhibtiisa lacallahum si yarjicuuna ilaahay ugu noqdaan lacallahum waa si yarjicuuna ay u noqdaan yarjicuuna ila allah si ay xagga ilaahay ay yarjicuuna ay ilallahi ay ugu noqdaan wa jacalahaa wuxuu ka yeelay kelimatan kelmad buu ka yeelay baaqiyatan hadhaysa fii caqibihi yacni duriyadiisa iyo awlaadiisa baaqiya oo hadhaysa ayuu ka yeelay lacallahum si yarjicuuna ay usoo noqdaan lacallahum yarjicuun si ay usoo noqdaan yacni lacallahum yarjicuun ay ilallaahi xagga ilaahay tabaaraka watacaala sa markaa dee waxaa laga yeelay kelmadan laa ilaaha illa allah ama shahaadat an laa ilaaha illa allah baaqiya ayuu ka yeelay calayhi salaam waa kelmadda keligeed dee maaragta uu dardaarmay awlaaddii iyo duriyadii iyo wix allaale wixii ka soo jeeday calayhi salaam wa qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi jala wacalaa ittakhaduu waxay ka yeesheen axbaarahum culimmadoodii wa axbaarahum waa culimmadii alaxbaar waa culimmadoodii axbaartoodii waxay ka yeesheen ittakhaduu waxay ka yeesheen axbaarahum culimmadoodii wa ruhbaanahum kuwii cubaadda ahaa yacni ruhbaantu waa kuwii alcubaadu kuwii maaragtay caabudayey arbaaban rabbi bay ka yeesheen min duuni illaahi ilaahay sokadii subxaanahu wa tacaala ittakhaduu waxay ka yeesheen ay alyahuud waannasaara yahuud iyo nasaara waxay ka yeesheen axbaarahum culimmadoodii wa ruhbaanahum cubaaddii ay alcubaad alruhbaan alcubaad arbaaban rabbi bay ka yeesheen min duuni illaahi ilaahay sokadi ilaahay sokadii tabaaraka wa tacaala cidaan ilaahay ahayn ayay daaco ay ictiqaadsanaayeen inay u dhowaanayaan arbaaban rabbi bay ka yeesheen min duuni illaahi ilaahay sokadii subxaanahu wa tacaala wa qowluhu tacaalaa waid qaala ibraahiimu wa qowluhu tacaalaa wa min annaasi dadka waxaa ka mida min waa tabciidiya waa qeyb bay sheegaysaa min annaas ay bacdu nnaas waa min litabciid bay culammadu wa min annaasi dadka waxaa ka mida man yatakhidu mid yeelanaya min duunillaahi ilaahay sokadii min duunillaahi ilaahay sokadii wuxuu yeelanayaa andaadan wax la miduu yeelanaya ilaahay wax la mid ah andaad alamhaal andaadu waa alamhaal wax ilaahay la mida ama u dhigma buu yeelanaya oo yuxibuunahum ay jecel yihiin andaada iyo asnaamta waa ay jecel yihiin ka xubbi illaahi ay ka xubbihim siday u jecel yihiin allaha siday ilaahay u jecel yihiin ayay andaadana u jecel yihiin waaladiina aamanuu dadka muuminiinta ahi waaladiina aamanuu dadka muuminiinta ahi ayaa ashaddu daran xubban jacayl ay u hayaan lilaahi ilaahay ay u hayaan oo dadka muuminiinta ahi ashaddu xubban lilaahi wa min annaasi dadka waxaa ka mida man yatakhidu mid yeelanaya min duuni illaahi ilaahay sokadii waxay samaysanayaan andaadan wax ilaahay la mida ayay samaysanayaan oo yuxibuunahum ay jecel yihiin ka xubbillaahi sida ilaahay loo jeclaado oo kale bay u jecel yihiin markaa yuxibuunahum andaadoodana way jecel yihiin maxaa keliya jecel yihiin ilaahayna waanu jecelna bay leeyihiin andaaddana waanu jecel waa laba markaa maxay ku dhaceen waxay ku dhaceen ashirku fi lmaxaba ashirku fi lmaxaba yani culimmadu waxay idhahdeen maxabadii bay wadaajiyeen ilaahayna way jecel yihiin andaadoodna way jecel yihiin markaa ashirku fii maxabat illahi xaggii dee maxaba khaalisa ilaahay wuxuu nagu waajibiyey tabaaraka wa tacaala maxaba khaalisa wa min annaasi dadka waxaa ka mida man yatakhidu mid yeelanaya min duuni illaahi ilaahay sokadii yeelanaya andaadan wax ilaahay la mida oo yuxibuunahum ay jecel yihiin ka xubbillaahi sida ilaahay loo jeclaado ayay u jecel yihiin waaladiina aamanuu dadka muuminiinta ahi ayaa ashaddu daran xubban ay maxabbatan lilaahi halkaa maxaa laga qaadanaya iyada yani maxabadoodu waa cid kale dee la jecel yihiin waa waa shuraka cid kale ilaahay maxabadii la wadaajinaya laakiin muuminiintu ilaahay keligii bay jecel yihiin tabaaraka wa tacala asnaam ama aaliha min duuni illaah ma jecla tabaaraka wa taala waa shirkiba cidaan ilaahay ahayn hadduu maxabada ilaahay la simo ka xub illaah uu u jeclaado ka maxabat illaah hadduu shay u jeclaado waa shirki weyn walciyaadu billah maxabada ilahay baa iskale maxabatullah waa maxabo dee cibaado ah oo waa khuduuc uu weyneynayaa uu jeclaanaya ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ka cabsanayaa uu tacdiiminaya ilaahay baa iskale maxabada khaaliskaa subxaanahu wa tacaala alxubu fi اllah wاlbuqdu fi اllah min awthaqi cula liimaan yani alxubu fi اllaah de waa waa usuusha cibaaduduba ay leedahay min usuuli اlcibaada alxubu fi اllah fi صaxiix can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam anahu qaal fi صaxiix can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam anahu qaal waxa uu yidhi man qaala laa ilaha ila اllah wuxuui rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam man qaala qofka yidhaahda laa ilaaha ila allah kelmaddaa ku dhawaaqa man qaala laa ilaaha ila allah wa kafara ka kufriya bimaa yucbadu waxa la caabudayo min duuni illahi ilaahay sokadii ilaahay sokadii waxa la caabudaya ka kufriya kufriguna dee waa baraa'adii beri ka noqda man qaala qofka yidhaahda laa ilaaha ila allah kelmaddaa towxiidka ku dhawaaqa wa kafara ka kufriya bimaa yucbadu waxa la caabudayo min duuni illaahi ilaahay sokadii ka kufriya ilaahay tabaaraka wa tacaala sokadii ka kufriya waxa la caabudayo xaruma waa xaaraan maaluhu xoolihiisu waa xaaraan wa damuhu dhiiggiisuna waa xaaraan dee maalkiisii iyo cirdigiisii iyo sharaftiisii wa xisaabuhu xisaabtiisuna waxay tahay wa xisaabuhu xisaabtiisuna waxa ay tahay cala allahi casa wajal marka halkaa dee waa tawxiidka waa tafsiiru tawxiid waxaa ka mid a markaa tafsiirka tawxiidka alkufru bimaa yucbad min duuni illaah oo ah dee laa ilaaha illa allah macnaheeda waxaa ka mid a ilaahay uunbaa xaqa soo maha macbuudka xaqa ahi waa alle waxyaabihii kalena waa maxay macbuudaadkii kalena waa baatil wey marka waa inuu beri ka noqo alkufru bima yucbadu min duuni illah albaraa'atu bima yucbadu min duuni illah yani macnaheedu waxay tahay inuu beri ka noqdo wax kasta oo ilaahay sukadii la caabudo ama la raaco ama la adeeco waayo dee waa macnaha ay keenaysaba waaba dee macnaa tafsiir atawxiidi wa shahaadata an laa ilaaha illa allah maxaa ka mid ah albara'a waa alkufru bima yucbad min duunina daaquudku ka gaaloobaya macna daaquut waa inagii soo mara wax allaala wixii daaquut ilaahay sukadii ama la caabudo ama la adeeco ama la raaco inuu beri ka noqdo waana dee tafsiirka ay keenayso tawxiidka ama tafsiir laa ilaaha ila allah man qaala qofka yidhaahda laa ilaaha ila allah ee wa kafara ka kufriya bimaa yucbadu waxa la caabudayo min duuni illaahi ilaahay sokadii xaruma waa xaaraan maaluhu maalka ama xoolihiisu waa xaaraan wa damuhuna waa dee la ilaaliyey waa muslim waayo dee ilaahay sokadii beri buu ka yahy wixii la caabudiyey wa xisaabuhu xisaabtiisuna cala allahi caza wajal wuxuu uhi sheekhu raximahullah wa sharxu sharxa ay leedahay haadihi tarjama baabkan tarjamadan oo ah dee baabkan tafsiiru tawxiidi wa shahaadatu an laa shahaadatu laa ilaha illa allah waa baab weyndii waa baabun cadiim maa bacdahaa wixii ka dambeeya ee min sharaxa baabkani waa maa bacdahaa waa waxa ka dambeeya ee min al abwaabi abwaabtaa dambe oo dhani maxay fasiraysaa abwaabtaa dambe oo dhani waxay fasiraysaa macnaa laa ilaaha ila allah soo ma abwaabta soo socdaa wa fiihi tafsiir atawxiid wa fiihi tafsiir macnaa laa ilaaha ila allah maa bacdahaa baa lagu fasirayaa min alabwaabi wuxuu ihi sheekhu fiihi waxa baabkan ku sugan akbaru lmasaa'ili masaa-isha ka ugu weyn wa ahamuhaa ka ugu muhiimsan waana runo de waaba abwaabtii tawxiidka abwaabu tawxiid waalcaqiida waa baabka ugu muhiimsanba ya macnaa ashahaadatayn macnaa atawxiid tafsiiru tawxiid wa hiya tafsiiru shahaada tafsiirka shahaadada wa bayanahaa waxa uu ku caddeeyey biumuurin waadixa waxyaaba cadcad baa lagu caddeeyey sheekhu almualif raximah اllah masaa'il muhiima ayuu dee ka warramaya kow fawaa'iddii laga qaadanayay baabka iyo wixii ku sugnaa minhaa aayat lisra suuraddii isra aayadda ku jirta bayana fiiha waxaa lagu caddeeyey alraddu waxaa la radinayaa cala almushrikiina gaaladii alladiina yadcuuna kuwa baryayey asaalixiina dadkii saalixiintaa baryayey fa fiihaa waxaa ku sugan bayaan waxa la caddeeyey anna haadaakaasi inuu yahay huwa shirkul akbaru shirkiga akbarkee weyni inuu kaa yahay oo ah waxaan ilaahay sokadii ay baryayaan laftoodu ilaahay bay caabudaan dadkaa saalixiinta ah malaa'igta ambiyada dee waa shirki wa minhaa waxaa ka mida aayatu baraa'a aayatu baraa'a bayana fiiha waxaa lagu caddeeyey anna ahlalkitaabi dadka ahlu kitaabka ahi itakhaduu waxay ka yeesheen axbaarahum culummadoodii wa ruhbaanahum cubbaaddoodii waxay ka yeesheen arbaaban rabbi bay ka yeesheen min duunillaahi ilaahay sukadii itakhaduu waxay ka yeesheen axbaarahum culummadoodii wa ruhbaanahum cubbaaddoodii waxay ka yeesheen arbaaban rabbi bay ka yeesheen min duuni illahi ilaahay sokadii wa bayana waxaa la caddeeyey annahum lam yu'maruu lama amrin ilaa bian yacbuduu inay caabudaan ilaahan waaxidan ilaah keliya la yidhi caabudaan marka maxay ka samaysteen axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illah maca ana tafsiirahaa tafsiirahaa alladii laa ishkaala fiihi aan ishkaal lahayn waa daacatu inay adeeceen alculamaa culamadii inay adeeceen iyo walcubaada kuwii ruhbaanta ahaa filmacsiyati xumaantiibay ku adeeceen laa ma aha ducaa'uhum inay baryeen iyo waxweydiisteen iyaahum arbaabta waxay uga dhigteen inay adeeceen oo dee markay adeeceenna ictiqaad baa la socday waxay ictiqaadsanaayeen waxa ay xalaasha ka dhigeenna waa xalaal waxa ay muxaramka ka dhigeenna waa muxaram maxay ku maxay ku adeecayeen fi taxliili waa ataxriim taxliilka iyo taxriimkan ayaa iska leh dee ilaahay baa iskale jala wacala haa haadaa xalaalun wa haadaa xaraamun liyashtaruu si ay ugu iibsadaan hamanan qaliilan ya daacat lculamaai inay culamada adeecaan iyo walcubaada kuwii cubaada ahaa fi lmacsiyati xumaanta inay ku adeeceen laa ducaahum iyahum waayo mujaradu daaca qofka qof wax ku adeeca dee maaha shirki weyn cibaadnalaeg farqi baa u kala dhexeeya bayna alcibaada wa bayna daaca qofka qof waxbuu ku adeeci karaa dembi de ya waxaa la odhanaya waad adeecday waxaad ku waafaqday dembi laakiin hadduu la ictiqaadsan yahay oo oo uu la socdo ictiqaad taasi waa dee khatar wey ya hadduu kale waxaasi waa xalaal oo aad adna markaas samayso dembi ahaan dee waa dembi laakiin hadduu ictiqaado waxa uu yidhi waa xalaal waa xalaal waxa uu yidhi waa xaaraan waa xaaraan waa shirki bay noqonaysaa wa minhaa waxaa ka mid a masaa'ilka qowlulkhaliili calayhi asalaam ibraahim lilkufaari gaaladii wuxuu ku yidhi inanii anigu baraa-un beri baan ka ahay mimaa tacbuduuna waxa aa caabudaysaan ila aladii fataranii kay abuuray mooyaane ilaa mooyaane alladii allaha fataranii ee abuuray inanii anigu baraa-un beri baan ka ahay mimaa tacbuduuna waxa ay caabudaysaan ila aladii fataranii kay abuuray mooyaane subxaanahu watacaala fastathnaa waa ka soo reebay min almacbuudiina kuwii la caabudayey rabbahu ilaahay buu ka soo reebay wadakara subxaana ilaahay wuxuu sheegay ana haadihi lbaraa beridaa uu ka yahay wa haadihi lmuwaalaat iyo muwaalaadkaas waa la sheegay inuu yidhi anigu beri un baan ka ahay ilaahay un baan xidhiirinaya wixii kale beri baan ka ahay hiya waxa ay tahay tafsiiru shahaadati an laa ilah wata tafsiirkeedu fa qaala wa jacalahaa wuxuu ka yeelay kelimatan kelmad buu ka yeelay oo baaqiyatan hadhaysa fii caqibihi awlaadii iyo cirhibtiisii iyo duriyadiisii lacallahum si yarjicuun oo soo noqdaa marka waa iska caddahayoo waa tafsiira tawxiid inuu yidhi macbuudaadkaas min duuni illaah beri ayaan ka ahay khaliil calayhi salaam wa minhaa waxaa ka mid a aayatu lbaqara fi lkufaari gaaladii alladiina qaala fiihim waxaa la yidhi wamaa hum ma aha gaaladu bikhaalijiina qaar ka baxaya min annaari naarta qaar ka baxaya dakara wuxuu sheegay annahum yuxibuunahum waxay jecel yihiin andaadahum asnaamta ka xubillaahi sida ilaahay loo jeclaado oo kale fadalla wuxuu ku tusinayaa calaa annahum ayagu yuxibuuna allaha ilaahay bay jecel yihiin xubban jacayl cadiiman weyn walam yudkhilhum taasina may soo gelin fil islaami diinta may soo gelin yuxibuunahum ka xubillah ilaahayna way jeclaayeen gaaladu mushrikiintu andaadoodana way jeclaayeen marka islaamkii may soo galeen damemay soo gelin fa kayfa oo maxaad u malaynaysaa wuxuu uhi sheekhu biman axabba ka jeclaaday annidda nid jecel andaadda nidka waxaa ilaahay la mida jecelba akbara in ka weyn min xubillaahi xubbiga ilaah xubbiga ilaahay iyo maxabada ilaahay waxaa kala weyn maxabada nidka uu hayo fa kayfa siduu noqonayaa xaaladiisu biman lam yuxiba mid aan jeclaan ila nidda nidka waxdahu keliguunbuu nidkaa jecelyahay walam yuxiba muu jeclaan allaha ka waran qofkaan ilaahayna jeclayn nidkaas ama aandaadaasun ugu joogta ee jecel bal isaga ka waran dee isaguna dee hadal ma leh inuu yahay shirki ama inuu kufri yahay hadal ma laha de waa gaalnimo marka wa minhaa waxaa ka mida buu yihi sheekhu raximah llahu tacaala raxmatan waasica qowluhu sala allahu alayhi wasalam qowlkii rasuulka calayhi asalaatu wasalaam man qaala qofka yidhaahda man qaala qofka yidhaahda laa ilaaha ila allah qofka yidhaahda qofka yidhaahda man qaala qofka yidhaahda laa ilaaha ila allah kelmaddaa yidhaahda laa ilaaha ila allah man qaala qofka yidhaahda laa ilaaha ila allah xadiiskii wa kafara ka beri noqda bimaa yucbadu waxa la caabudayo min duuni illahi ilaahi sokadii marka dee kafara waa baraa'adii albaraa'a bimaa yucbad min duuni illah ya xaruma waa xaaraan maaluhu xoolihiisu wadamuhu wa xisaabuhu wixii hadduu dembi galo ama dee macsiya ka dhacdo ama ilaahay baa taa dee xisaaban laakiin dee maalkiisa iyo cerdigiisa waa muslim wa haadaa taasi waxay tahay min acdami waa waxyaabaha ugu weyn maa yubayinu waxa caddaynaya macnaa laa ilaaha ila allah macnaa laa ilaaha ila allah waa waxyaabaha ugu waaweyna caddaynaya fainahu lam yajcal lagama yeelin fainahu lam yajcal kamuu yeelin atalafuda bihaa mujarad in lagu dhawaaqo oo talafud khalliya in dhawaaqitaan keliya caasiman mid ilaalinaya lidami dhiigga ilaalinaya iyo walmaali xoolaha ilaalinaya bal iska daa walaa macrifata inuu aqoon u yeesho macnaahaa macnaheeda inuu aqoon u yeesho maca lafdi haa isagoo ku dhawaaqaya macnaheedana inuu aqoon u yeesho intaasoo keliya kuma filna oo mujarad inuu yidhi alla waan garanaya macnaheeda bal iska daaye yacni lagama yeelin walal iqraaru bidaalik hadduu qiro bal iska daaye walaa kownuhu ahaanshaha uu yahay laa yadcuu mid aan baryeyn ila allaha waxdahu laa shariika lah bal iska dhaafee laa yaxrumu xaaraan ma noqonayo maaluhu maalkiisu wa damuhu dhiiggiisu xataa ilaa yudiifa ilaa daalika uu ku daro waxaasoo dhan waxaa lagu darayaa oo aan laga maarmayn alkufra maxaa lagu darayaa tafsiirkii dee tawxiidkii waxa lagu caddeeyey alkufra inuu beri ka noqdo bimaa yucbadu waxa la caabudaya min duuni illah soo maha waayo dee hadduu yidhaahdo dee laa ilaha illa llah waan qiraya waan gartay waan fahansanahay hal qodobuunbuu raacinaya oo ah alkufru bimaa yucbad min duuni illaah alkufra inuu ka kufriyo bimaa yucbadu waxa la caabudayo min duuni illaahi ilaahay sokadii fa in shaka hadduu ka shakiyo aw tawaqafa ama uu ka istaagaba fa in shaka hadduu ka shakiyo aw tawaqafa ama waa ka istaagay fa in shaka haddaba hadduu ka shakiyo aw tawaqafa ama waa ka istaagay lam yaxrum xaaraan maaha maaluhu xoolihiisaasi xaaraan maaha wadam waayo hadduu yidhaha laa ilaaha ila allah laakiin alkufru bimaa yucbad waxyaabahan macbuudaadkani waan ka shakisane bal aan macbuudaadkaa kale waxay yihiin iyo xaaladooda waan yaro baadhaya waa dee islaam maaha haddad yidhaha waan firi bal xaggan kalena waan eegaya waan akhriyaya ka war muslim maaha dee marka maxaa la rabaa wa kafara bimaa yucbad min duuni illah oo ah dee albaraa'atu min jamiici almacbuudaati min duuni illah wax allaana waxa min duuni illah beri baan kaa ilaahay unbaa xaqa macbuudad kaleba baata soo saa maa waa dee waa inuu ku dhawaaqa sida fa in shaka waa kaa sheekhu waa adkeeyey sheekhu fa in shaka hadduu ka shakiyo waxyaabihii kale muxuu ka shakiyayaa macbuudaadkii kale soo maha aw tawaqafa ama waa ka istaagay lam yaxrum xaaraan maaha maaluhu maalkiisa iyo wadamuhu dhiigkiisa fa yaa lahaa waa tacajub allah sheekhu waa yaabay she- mualifku fa yaa lahaa alla maxaa u sugnaaday min mas'alatin su-aal mas'alo maa acdamaha alla masaladan maxaa ka weyn masaladan waa masala cadiima soo maaha fa yaa lahaa maxaa u sugnaaday ee min mas'alatin waa la- waa tacajub baa la yidhaha soo maaha maxay culammadu yidhahdaan tacajub haa maa acdamahaa maxaa ka weyn maa acdamahaa maxaa ka weyn wa ajalahaa waa isku macna waa masala jaliila mas'alatun jaliilatun wa mas'alatun cadiimatun allah maxaa ka weyn maxaa ka sarreeya wayaa lahu alla maxaa u sugnaaday ee min bayaanin bayaan oo awdaxahu la caddeeyey alla maxaa masalada la caddeeyey dee rasuulku soo mu caddayn yaa wayaa lahu alla maxaa u sugnaaday ee min bayaanin caddayn la caddeeyey tawdiix iyo bayaan maa awdaxa maxaa ka cad wa xujatin alla maxaa u sugnaaday xujo iyo daliil yaa waa xadiista cajiiba wo- wayaa lahu min xujatin maa aqdacahaa maxaa ka goyn badan lilmunaasici kii khilaafayay munaasicuna waa kii dee wax khilaafayay ciddan khilaafaysa waxa loo jaray hogaankii xujadii baa loo jaray waayo waxaa la yidhi man qaala laa ilaaha ila allah maxaa markaa la raaciyey wa kafara bimaa yucbadu min duuni illah marka maxaa la dee maha ma markaa ma aha mujarad talafud bilaa ilaha illa allah ma waxa weeyaan oo keliya un inuu qofku ku dhawaaqo laa ilaha de maya waa inuu wax kastoo ilaahay sokadii la caabudo ama la adeeco ama la raaco inuu yidhaha anigu beri baan ka ilaahi un baan dee caabudaya jala jalaalu waxyaabihii kalena waa dhammaan waa waa baadil fa yaa lahaa alla maxaa u sugnaaday ee min mas'alatin mas'alo maa acdamahaa maxaa ka weyn wa ajallahaa wayaa lahu alla maxaa u sugnaaday min bayaanin caddayn maa awdaxahu maxaa ka eh, caddaan badan yacni ka caddayn badan wa xujatin alla maxaa u sugnaaday xujo xujadaasoo maa aqdacahaa maxaa ka goyn badan waa xujo qaadica goynaysa lilmunaasici qofkii khilaaf munaasicu waa cidda masalada kugu haysata munaasic baa la yidhaa waa fahanteen soo ma wuxuu sheekhu dee aada u taqriiriyey man qaala laa ilaaha ila allah wa kafara bima yucbad min duuni illah maxaa la yidhi xaruma damuhu wa maaluhu wa xisaabuhu cal- waa xadiis cadiima masala cadiima wa xadiisun cadiim wa kitaabun cadiimun waa kitaab weyn dee kitaabku ya wallahu subxaanahu watacaala aclam billahi tacaala atuuqeen